daraawalladan oo kaxeeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan isla markaana ka howlgala wadada xiriira sosoobe iyo kilomitir for ayaa waxa ay eedeemo kala duwan u jeediyeen dowladda federaalka wadadan oo burbursan ku dhowaad labaatan maalmood ayaa waxaa lasoo warinayaa inay dowladda federaalka luunsatay lacagihii loogu talagalay in lagu dayactiro wadooyinka qaar ka mid ah daraawallada ayaa waxa ay sheegeen inay dhibaato daran ku qabaan wadada wallaahi waddadaa markaan ka hadlaynaniyo dhibaato fara badanaan ku qabnaa waa u jeeddaa baabuurtii jaamka dhibaatada xitaa dadkii meelay maraan ma laha sababtoo ah dadka meeshay mar lahaan waxaa maraya bajaajkii iyo baabuurtii kaleenta iyo waxaa dadka insoo maraya marka sidoo kale dhibaatada lagu sii qabo waxaa ka mid ah biyihii oo hadda waddadii waaba sii khudmaysaaba waxayba noqotayba ceelay noqotayba macnaha meel kala mara male marshabeediga mari karno waxaan qandaraaska maa lagu dheeraysan rabaa ummaddii dhibaatadeedama micnaha micnaha maa lagu sii dheerara waa fahmi waayaba meeqa maalin sababtoo ah waxa waye waddan halbowlo waay shantaraalihi waxaa waye waddanka waaye maadaama shantaraala waddanka uu yahay dhibaato weynay ku qabaan qaabay u karaan ma laha hadda waa kanaa bajaajii fiiri baabuurtii kaleenta fiiri haa haddaa waxaa la samaynayna koodi inaan saan la yeelma baheni waddadii koodii oo idoo gogoc oo haytay oo bii gooy yaa koodii caadiyaa u marayn waddadii waa la rafaaday kabacdi waa la jibi wax la samaynina ma arkoyni waddadiina saan hadda u jeedan waay taan hadda u jeedan waxaan oo saan la maroy waay haddii roob umaan biyihi hoosna sii qodayaa meel la maraayo ma jira dowladda federaalka ayaa dadka ka qaada anshuur xaddaaf ah haddana ma jirto wax adeegyo bulsho ay ka bixiso lacagahaasi faraha badan ee ay dadka ka qaadayso halka meelaha ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka samayso mashaariic horumarineed oo dadka loo sameeyo sida eelqodista wadooyinka oo la dayactiro iyo kuwo kale oo badan kuwaasi oo isku garabsanayaan dadka shacabka ah iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab diinteen islaamka ayaa waxa ay dadka muslimiinta ah faraysaa in la iscaawiyo iyo in la isku naxariisto haddii aan dhexdeena isku naxariisno allah wuu inoo kordhinayaa nicmooyinkiisa